بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن صاحبيال لدلهانتين ملبا joogtaan kusoo dhawaada warka subaxa waa laba xilligaan oo kale aad ka maqashaan raadiyo Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland qodobada aad ku maqleysaan warka saaka waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh oo tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka qalabka sida gudoomiye aadan madoobe oo la kulmay safiirka talyaaniga wasiirka dhalinyarada xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka qayb gala shirka wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha wadamada jaamacadda carabta war murdiyeed laga soo saaray shirka wadatashiga wasaaradaha warfoofinta heer federaal iyo dowlad goboleedyada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk oo gaaray magaalada laascaano iyo heshiis muhiim ah oo ay gaareen ciraaq iyo iiraan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warka maanta
waa kuma warwaageediye maxaa u dambeey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa labaatanka bisha saddexaad sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka haddii aan ku bilaabo qodobka ugu horeeyo ee warka maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu weheliyo dhigkiisa dalka ugandha yoweri museveni ayaa tababar usoo xiray cutubyo ka mid noqonaya ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed oo muddo lagu diyaarinayay dalkaasi madaxweyne ayaa khudbadda u jeediyey halyeeyadan u istaagay difaaca dalkooda waxa uuna tilmaamay in muhiimadda koowaad ay dowladdu saareyso dib u habeynta ciidanka qaranka oo aasaas u ah dowladnimada dalkeenna iyo in guulo deg deg ah laga gaaro dagaalka lagala soo horjeedo ama lagu sifeynayo argagixisada cutubyada ciidamadan ayaa madaxweynaha usoo bandhigay dhowlatus ay muujinayaan tagadooda iyo tababarada ay qaateen saraakiisha iyo saraakiil xigeenada cutubyadan ayaa madaxweynaha uga mahad celiyey mudnaanta uu siiyey in uu dul istaago noloshooda iyo tababarada ay qaateen waxayna muujiyeen sida ay uga go-an tahay inay safafka hore ka galaan howlgallada xoreynta dalka madaxweyne xasan sheekh ayaa uga mahad celiyey dowladda uganda taageerada naf hurnimada leh oo ay siiso shacabka iyo dowladda soomaaliyeed sidoo kale dowladda imaaraadka carabta ayuu uga mahad celiyey bixinta qarashaadka ku baxay tababarka ciidamada lagu tababaray magaalada kambala ee dalka uganda gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya adan maxamed nuur ayaa waxa uu maanta ayaa waxauu xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dalka talyaaniga kulanka guddoomiyaha iyo safiirka talyaaniga ayaa looga hadlay xiriirka labada dal ee taariikhiga ah tanjiraha ayaa guddoomiyuhu usoo gudbiyey dhambaal uu ka siday baarlamaanka dalkiisa ee ku aadan wadashaqeynta labada baarlamaan isagoo xaqiijiyey in soomaaliya ay kala shaqeyn doonaan deen cafin iyo shuruucda muhiimka u ah dalka ee laga rabo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya gudoomiye sheekh aadan madoobe ayaa uga mahad celiyay dowladda talyaaniga karbistaaga dowladda soomaaliya iyo sida ay qeyb uga tahay la dagaalanka lagula jiro argixisada iyo dancafinta waxa uuna xusay in baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo baarlamaanada talyaaniga xiriir wanaagsan yeelan doonaan dhowaanahan wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed bare maxamuud ayaa khudbad ka jeediyay shirka afartan iyo lixaad ee wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha wadamada jaamacadda carabta oo ka furmay magaalada jidda ee boqortooyada sacuudi carabiya wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed bare maxamuud ayaa khudbadda ka jeediyay shirka afartan iyo lixaad ee wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha wadamada jaamacadda carabta waxa uuna la wadaagay fursadaha iyo caqabadaha dhalinyarada soomaaliyeed isagoo muujiyey in rasumaalka ugu muhiimsana dalkiisa uu ku tashanayo uu yahay xoogga usoo kacayo oo ah inta badan mujtamaca soomaaliyeed boqolkiiba afartan iyo shan wuxuuna si gooni ah u tilmaamay marxaladda kala guurka ee dhalinyarada soomaaliyeed ee marayaan iyadoo inta badan gobolada dalka iyo degmooyinkai sabaha laga xoreeyay cadowga al-shabaab oo awal ahaa caqabada ugu badan ee dhallinyarada soomaaliyeed ka hortaagan horumarka in ay sameeyaan maxamed bare maxamuud ayaa khudbadiisa uga mahad celiyay wasiirka dhallinyarada ciyaaraha boqortooyada sacuudi carabiya amiir cabdulcasiis bin turki al faysal oo shirkan martigeliyey iyo wasiir doctor ashraf subxi wasiirka dhallinyarada ciyaaraha jamhuuriyadda masar oo madax ka ah golaha fulinta wasiirada dhallinyarada iyo ciyaaraha jaamacadda carabta shirka wadatashiga wasaaradaha warfaafinta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka iyo maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu ka qabsoomay magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ee dowlad goboleedka jubbaland sideed iyo tobankii ilaa iyo sagaal iyo tobankii maarso waxaana shir guddoomiyey wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana ka qayb galay wasiirada warfaafinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gobolka banaadir waxaana goobjoog ahaa agaasimayaasha guud ee wasaaradaha warfaafinta agaasimo waaxeedyo iyo la taliyaal shirka wuxuu socday laba maalmood waxaana looga hadlay wixii ka qabsoomay shirkii lagu gaaray heshiiskii ugu dambeeyay ee sida lagu horgelin karo wixii aan qabsoomin howlaha hortabinta leh iyo bahiyaha wasaaradaha ee labada kun saddex iyo labaatanka dib u ogista siyaasadda qaran ee wacyigelinta mideynta howlaha hortabinta leh ee wasaaradaha duurdheer iyo falanqeyn kadib waxaa shirka wadatashiga ka soo baxay qodobka ugu horeeya waxa uu ahaa in si kor loogu qaado fahamka bulshada soomaaliyeed ee dowladnimada iyo wacyi wacyiga dadweynaha ee khatarta fikradaha xaqiijirnimada ee kooxaha khawaarijta ee al-shabaab iyo daacish waxay mas-uuliyiinta isla qaateen in la xoojiyo warbaahinta dawliga ah labadeeda heer mas-uuliyiintu waxay isla qaarteen in la ballaariyo goobaha ay gaarayaan idaacadaha dowladda labadeeda heer iyada oo la xaqiijinayo kawadashaqeynta joogteynta shaqada idaacadaha mas-uuliyiinta wasaaradaha waxaa isla qaateen baahiyaha loo qabo in si deg deg ah looga shaqeeyo gaarsiinta idaacado deegaanadii dhowaan laga xoreeyay khawaarijta iyo kuwa la xoreyn doono dhowaan si fariinta saxda ah u gaarto dadka ku nool deegaanada ay sharciga darrada ku haystaan kooxaha khawaarijta in ka badan shan iyo tobanka sano oo ay marin habaabinayeen mas-uuliyiinta waxay isla garteen in idaacadaha dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka banaadir laga sii daayo barnaamijyo mideysan oo ka hadlaya khatarta kooxaha khawaarijta ah iyo fikirkooda maandooriyaha waxqabadka dowladda labadeeda heer laguna baahiyo lahajada maay iyo maxaatiri mas-uuliyiinta waxay isku raaceen in si wada jir ah warbaahinta dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir looga baahiyo barnaamijka xogta dowlad goboleedyada ee ka baxa warbaahinta qaranka si horumar iyo xaaladaha gobolada ula socdaan guud ahaan dadka soomaaliyeed lagana gaarsiiyo fariin mideysan oo muujinaysa horumarka bulshada iyo dowladda dhiska soomaaliyeed mas-uuliyiinta waxay isla qaateen mideynta howlaha hortabinta leh iyo baahiyaha wasaaradaha iyo xafiiska warfaafinta gobolka banaadir qodobada shirka ka soo baxay oo dhowr iyo toban qodob ahaa ayaa ugu dambeyn waxaa shirku ay isku afkarteen in la xoojiyo wada shaqeynta wasaaradaha warfaafinta iyo gobolka banaadir lana joogteeyo kulamada muhiimka u ah wasaaradaha iyo gobolka banaadir shirka waxa uu u mahad celiyey wasaaradaha wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dalxiiska dowlad goboleedka jubbaland oo martigelisa shirkan si wacanna u soo dhaweysay wufuuddii ka soo qayb gashay gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdilaahi xirsi timacate iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay gaareen magaalada laascaanada xarunta gobolka sool wafdiga ayaa ka kooban xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana si diran lagu soo dhaweeyay magaaladaasi laascaano mas-uuliyiinta ayaa kulan gaar ah la qaatay odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaaladaasi laascaano kuwaasoo dagaalo khasaaro dhaliyay ay ka dhaceen magaalada laascaano ayaa waayadan dambe waxaay ahayd mid la saaxiib ah dagaal u dhexeeyey ciidamo kasoo jeeda deegaanka iyo weliba maamulka somalilan kuwaas oo dagaaladaas oo galaaftay nolosha in badan oo ka mid ah dadkii reer laascaano waagaag saaxiibayaal waxaad weli maqlaysaan warka subax oo alaaba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland haddana waxaad kusoo dhawaataan akhbaaraadkii caalamka xafiiska ra-iisul wasaaraha waddanka ciraaq iyo golaha sare ee amniga qaranka ee waddanka iiraan ayaa shaaciyey bayaan ay wadajir usoo saareen ka uu ku sheegay in ciraaq iyo iiraan ay kala saxiixdeen heshiisa looga gol leeyahay in lagu sugo amniga xuduudaha warkan ayaa la shaaciyey kadib markii cali shamaqani oo ah xogeyaha golaha amniga qaran ee iiraan uu waddanka ciraaq ku mar- amray ku maray safar uu ku bixiyey gobolka bayaankan kasoo baxay iiraan iyo ciraaq ayaa lagu sheegay in heshiiskan amni uu dhigayo in la iska gaashado ilaalinta xuduudaha ay wadaagaan labada dal ee diriska ah si kastaba xaalku ha ahaadee weli lama shaacin faahfaahin intaasi dheer oo la xiriira heshiiskan lagu ilaalinayo laguna sugayo ammaanka xuduudaha labada dal sida laga soo xigtay warbaahinta dowladda iiraan dukumentiga iskaashiga amniga ee wadajirka ah kaa oo laga wada hadlayo oo la isla wadaarsaday dhowr bilood ayaa waxaa saxiixay saraakiisha ugu sarreysa ee amniga ee labada waddan sida lagu sheegay warka master shamqani waxa uu u ambabaxay dalka ciraaq isaga iyo oo ay la socdaan wafdi ay ka mid yihiin gudoomiyaha bankiga dhexe ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee wadamada dhaca kacanka bershiya guud ahaan saaxiibayaal warkii subax guud ahaan saaxiibayaal warkii subax waa naga intaa waxaa warka idinla socodsiinayay maxamuud cali xasan oo aniga ah alghazaali ayaa inoo farsameynayay warkan warkiisa xiga inta aynu ku gulmi doono nabadgelyo